gudoomiyaha degmada balanbale ee galbeedka gobolka galguduud ayaa fariin u diray dadka amni darada ka wada degmada iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha ayaa sheegay in sharciga la horgey doono cid kasta oo waxyaabo amniga lidu ku ah ku dhaqanta degmada balanbale iyo deegaanada hoos yimaada waxaan rabaa inaan war yaroo kooban u mariyo miidiyaha dhammaan dadweynaha ku nool degmada balanbale iyo hareeraheeda toddobaadkii hadda aan ku jiray waxaan rabaa inaan la hadlo mujtamaca degmada balanbal degmada balanbal waxay ka tirsan tahay dowlad goboleedka galmudug dowladda galmudug waa degmo hoos timaada waxaan rabaa halkaa inaan fariin cad uga diro dhammaan dadka shaqo lidi ku ahna ka wada degmada balanbal inaysan ka shaqayn doonin ayaan u sheegayaa haddii aan la idmo laamaha amniga iyo garsoorka iyo cid walbana waxaan farayaa iyo sirdoonkaba inay hawshaas si dhow ula socdaan qof kasta oo wax khayrul sharciga wada ama wax sharciga banaanka ah maamulka degmada balanbal ma ogolaanayo wuxuu ogolaanayaa oo keliya wixii saxa oo layn saxa ku socda oo nidaam saxa ku socda inaan aanshixi doonno oo tilaabo adag ka qaadi doonno tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonno
hadalka gudoomiyaha degmada balanbale ee galbeedka gobol galguduud ayaa ku soo aadaya xilli ay shaqaaqooyin dhanka amni darada ay ka dhacaan degmada balanbale iyo deegaanada hoos yimaada